magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulanka daadejinta canshuuraha kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiyiinta jubbaland oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane ayaa faahfaahiyey muhiimadda kulankuu lahaa yacni sidii loo daadejin lahaa canshuuraha oo ayagu u ururin lahaayeen oo ayagu u maamuli lahaayeen oo ayagu khasnada dowladda ugu soo shubi lahaayeen oo loo kala qaybin lahaa lacagahaas wixii degmadu ay leedahay iyo wixii dowlad goboleedka uu leeyahay howlahaasuu ku saabsan yahay marka degmada afmadow waxay taxeen baahiyo baahiyaha ay taxeenna waxaa ka mid a ilaa dhowr iyo toban bay gaarsiiyeen baahida koobaad waxay noqotay in waddo afmadow iyo kismaayo isku xirta in la helo baahida labaadna waxay noqotay in garoonka la dhiso marka waxay u egtay hadda marka inay isla qaatay midda garoonka in wax laga qabto marka waxaa ku shaqale daneeyayaal kale ama isaga holdhaas kale ku shaqale oo maarata la raba hawshaas ayada inay ku lug yeeshaan oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hogaaminayso oo jubbaland iyo hay-adaha caalamka iyo dowladda federaalka aba intaaba iskula jiraan haduulaha idmo lacagta nidaam system baa lagu soo ururinayaa nidaam baa lagu soo ururinayaa nidaam baa lagu xaraynaya waxsanta ku gelisaa nidaam bay haddana ku baxaysaa because waxa dhan waa inuu lahaado xisaab celin iyo iyo hufnaan inuu lahaado waayo kulli marka howlahaas ayagaa marka insha allah wasaaradda maaliyadda iyo degmada yaa si dhow ugu wada shaqayn doona annagu iska xorkoodaan ka shaqaynayna ka wasaarad ahaan
dhanka kale agaasimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya yaxya cumar xirsi ayaa isna dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay bixinta canshuurta wuxuu daaran yahay in canshuuraha la daadejiyo oo wadada laga sameeyo maadaama canshuur haddaa maqashaan la qaadayo canshuur aan loo galeen macnihii waa canshuur aan soconayn haddii canshuurta laska soo rogo oo tusaalaha arrimaha gudaha iyo maaliyadda dhahaan canshuura la qaadaa canshuurtaasna dadka laga qaadaa la talagelin waxaa ka imaanaya inaysan canshuurta sii gelin marka gudoomiya gobolka waa joogaa wasaaradda arrimaha gudaha joogta wasaaradihii kale iyo mudanayaasha kale ee maamulka ama degmada afmadow oo kale iyo dadweynihii qaybaha kala duwan ee bulshada ganacsatada kulligood ay waxaa laga talageliyaa canshuurta tariifada la goyn doono iyo nuucay noqon doonto iyo canshuurtaasi sida loo qaadi doono iyo sida loo aruuri doono iyo hadhow waxa lagu bixin doono marka kulankan wuxuu daaran yahay qaabkii laga wada hadli lahaa degmadana wuu soo maray haddana waxaan joognaa xaruntii dowlad goboleedkaan joognaa marka hadduu layidhaha kaasaan rabaa insha allah waa soo koobaya maadaama la furaayo madax kulanka ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayey muhiimadda ay leedahay bixinta cashuurta iyo sidii loo daadejin lahaa cashuuraha dowlad goboleedka jubbaland